silada xoolaha lagu gado ee magaalada kismaayo ayaa laga dareemayaa mashquul xoogan kaasoo salka ku haya maalmaha ciidul udxiya ee fooda inagu soo haya silada ayaa waxaa soo buux dhaafiyay xoolo laga soo iib geeyay deegaanada miyiga kuwaasoo isugu jira lo geel iyo ari qaar ka mida dadka iibiya xoolaha ayaa inoogu warbixiyay saxmadda ka jirta silada marka halkaan suuqa ee xoolaha lagu kala gadanayo weeyaan si fiican bay maaragtay loo kala iibsanaya xoolaha Eh, xoolahan caada erbiga waxaan kusoo gaday saddex milyan boqol iyo konton kuwaan kusoo gaday baa jira afar milyan iyo laba boqol aan kusoo gadan waan wataa maasha allah si fiican bay hawla u kala socdaan waxaan u ambaleynaynaa ummadda islaamka oo eh, ciidda u diyaar garoobaya waxaana kulla caam wa antum bikhayr anigoo dushan ciise didow ah joogo magaalada xeebeedka jubbaland waxaa maanta aad ugu faraxsanahay bisha xarafo xoolaha qiimahooda waa qiimo aad iyo aad u fiican dadka muslimiinta meel ka soo joogaan waxaan ku salaamaynaa waa kulla caam wacantum bikaar anagoo ah reer jubbaland gaar ahaan magaala xeebta kismaayo waa arkaysaa maanta sibay tahay aniga kan ayaa maanta iibsaday waa saddex milyan shilin soomaaliya waa boqol iyo konton doolar sidaan malaynayo maasha allah maasha allah waxaan joogna waa ujeedaa waa bilyanis afartan milyan jahaad uu ka yimi neefka ugu sarreeya adigu waxaa weeye saddex milyan iyo shan boqol kan ugu hooseeyana hadda riba wixii alkaas ilaalo ka dhale hadda riba toddoba soo gaday oo lix lix boqol oo banaana marka halka suuqiisa daad iyo waleysa taceerkaas weeye ummadda waa taas waa imaatay maasha allah weye afarta beena jahaad buu ka yimi waa uu gadmayaa saaqaan iidan xoolaha waxaad moodaayo siday u wada jiisaysaayo iyo mabirintuba ay maaqaado waxaa umay waqti ayuu dhiman yahana waa la iska arkaa ma farfaraxsana meesha hadda baabuurta waa laga dheereen jiray waxaa laga tuuri jiray hooradkaas waxaas aniga baa iyo dadka socda iyo baabuurta socda iyo tirada ka bannaan jireen marka mi ogaad xaal iyo weydiisa waa ceelkaa